wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo ka mida dadka soogalootiga ah oo shaqadoodii joojiyey dalkan maraykanka maalintii khamiista ee toddobaadkan imika dhammaaday waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi xiise badan oo aanu la yeelanay fanaanada codka baxsan yurub geenyo adaan goriyo ayaan goni ku oon yanka tirsaday adaan gobolkii dhacaba
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad ku dhagaysan doontaan caawa iyo caweyska inta aynaan haddaba u gudbin dhanka suugaanta murtida iyo madadaalada bal aynu ku hormarno dhacdo khamiistii ka dhacday dalkan maraykanka hortayda waxaa yaalla sawir ay ku qoran tahay sidee buu dalka maraykanku u ekaan lahaa haddii aanay joogin dadka soogalootiga ahi ereyadaasi waxay ku xardhanaayeen sawirkan oo laga soo qaaday boodh ku dhegganaa mid ka mida makhaayadaha cuntada deg dega ah iyo shaaha laga iibsado ee ka soo horjeeda daartani cohen ee xarunta v o eda ee magaalada washington ereyadani haddaba kumay koobnayn goobtan ee waxay ahaayeen su-aal aad la isku weydiinayey toddobaadkii oo dhan sawirkaasina wuxuu guud ahaanba dalka maraykanka lagu arkayuu caan ka noqday maalintii khamiistii ee lix iyo tobanka bisha februari oo ay shaqooyinkoodii joojiyeen kumanaan qof dadkaasi waxay joojiyeen shaqooyin kala duwan oo xirfadlayaal iyo muruqmaalba isugu jira waxaanay ku ballameen in intii soo haleeshaa dibadaha isugu soo baxdo oo ay jidadka magaalooyinka maraan iyagoo sita boodhadha waaweyn oo ay ku xardhan yihiin maalinaan soo galooti jirin maraykanka iyo weliba soo galootiga ayaa qurxiyey maraykanka dadkaasi waxay ka dareen celinayeen amarka madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku sheegay in la joojiyo qaxoontiga ka imanaya guud ahaan caalamka gaar ahaana dadka ka imanaya toddoba waddan oo dadkoodu muslin u badan yahay shaqo joojintaasi ayaa haddaba la sheegay inay saameyn laxaadla ku yeelatay dhaqaalaha dalkan maraykanka waxaase ka sii daran inay saameyn ku yeelatay qof kasta oo shaqo tegayay iyo xataa kuwoodii dibadbaxayay oo ay waayeen meel furan oo intooda badani ay shaah amaba cunto ka cunaan maadaama uu bannaankii ay uga soo baxeen guryahoodii haddaba waxaa istuudiyaha igu weheliyey wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac oon arrintaasi kala sheekaystay shirwac soo dhowow saara aad baad umahadsan tahay dabcan arrinkan oo dee daba socday go-aankii madaxweynaha maraykanka uu soo saaray donald trump ee la xidhiidhay dadka soo galootiga ah ee waddanka maraykanka soo galay waxa ay bilaabantay maalintii khamiistii bisha lix iyo tobanka ahayd dabcan maahana wax dadka lagu qasbay amaba si kale loo abaabulay hanaan online ama waxaan laydhaha onlineka inta badan iska abaabuleen waana wax iyaga xaggooga ka imiyo iyagu ay ku ballameen islamarkaana ay ku ballameen oo ay iyagu isla garteen marka waxyaabaha cajiibka waxa weeyaan maalintii arbacadii oo kale habinimidkeedii ama ilaa aroornimidkooda qaarkood baan idhaahday ayay sii bilaabeen oo ay goobihii la isugu yimanayay kasii ballameen qaarkood waxay ku dhejiyeenba goobaha cuntadoo meesha ugu badan ay saamaysaya waxay ku dhejiyeen waraaqooy leeyihin maalinta khamiista ee xilligaasiya lix iyo tobanka bisha shaqayn mayno shaqa ma jirayso
waan gartay marka makhaayadihii ama meelihii shaaha laga qaadanayay goobi laga cuntaynayay cuntada deg dega weliba u badnaa ama fast foodka wax loo yaqaano gebi ahaan ma albaabadaa loo xiday mise wixii shaqaalaha soo galootiya unbaa shaqadii ka maqnaayo sare way kala duwanaayeen laakiin siday u badan yihiin makhaayadaha waa la xidhay oo ujeedada ugu weyna waxaan loo sameynayo magaceeda loo bixiyey maalin a day without immigrants ay leeyihiin maalin aan dadka maalin soo galooti jirin maalin aan soo galooti jirin ay leeyihiin marka makhaayadaha badankoodu way xidhnaayeen oo albaabada loo laabay waxyaabaha markaa dadweynuhu saynu ka naqaano maraykanka oo kaloo dee aad arkayso in qofkii subxii intuu soo baxo uu quraac yar kala soo boodayo oo uu la soo ordayo isagoo bogaskiisi yara ama kartoonkiisi yara quraacda ku sitaysita qaarkood aad arkaysa iyoo kafee la ordaya ama shaah la ordaya oo la socda qadadii oo kale xilliyada qaar guryaha laguma noqdo galab baa la rawaxaa qadadii oo kale uu la soo ordayo qaarkood ka soo qaadanayaan marka waa la xidhay goobihii soo dhammaayeen dadweynihii markaa ka doonanayena dabcan way soo waayeen baynu odhan karaynaa badankooda oo makhaayadaha badana caanka sida macdonaldk oo kale badankiisa ama goobo ka mida waa la xidhay oo ay dadweyne badan ay waxu doonteen goobaha sharaaciyaday ku ballameen boodhar bay samaysteen wadooyinkay mareen goobaha ciiman bay mareen si ay dareenkooga iyo shucuurtooda u muujiyaan ujeeddada ugu weyna waxay ahayd inay muujiyaan doorka ay ku leeyihiin adeega iyo weliba dhaqaalaha wadanka maraykanka oo la yidhaahdo dee malaayiin baa ka shaqeeya goobaha cuntada qaarkood dugsiyaday tagayeen oo dugsiyadiiba ka yimaadeen marka waxay sameeyeen odhaah amaba coat layidhi from doctor to dishwasher dhakhtar kaga soo bilow ilaa ya kii weelka xaleeb kaas iyadoo ugu sarreeya ilaa kaas ugu hooseeyo way isugu yimaadeen oo goobihii bannaanada isugu soo baxeen barihii bulshada ee marka hore laga abaabulay sidee fikradaha loogaga dhiibanayay arrintan waxyaaba cajiibkaa sahray ee ishaad u qabanaysay ee baraha bulshada dhex wareegayey may dad badani sii ogeynin waxaanay dhacayaan qaarna waabay sii ogaayeen oo dee waxaanu odhan karnaaba warbaahinta bulshada ayaa lagu faafiya amaba ay dhex wareegaysay dad badan baa waxay soo qoreen oad arkaysay inay wax doonteen oo isoo waayeen marka gabadh baa iyadu waxay tidhiba waxaan ka daalayba inaan koob kafeeya doonto waxay tidhi meel baan tegey waan ka waaye meeshii labaad baan tegey waan ka waaye saacaddaa wixii ka dambaysa kafeeba uma baahniba xilligay kofiga cabilaadba waa la dhaafa inta raadinaysa way qabowdayba say kooba meel u tegaysa wareegaysa iyadoo joog aad u qabu yahay marka dabcan waxaan arkaya adoo mashiinkaaga hore usoo qaato miiskaaga saaray ma arrintan aad kusii baraarugsanayd waxaad moodaaba inaan isa sii gartay mashiinkii miiska isaarnaabaan anigu intaydi yareed isku darsaday oo markaasaan aayar iska cabay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdixakiin shiruuc weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska washington haatana waxaan idiinku wareejinayaa waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu la kulmay fanaanada codka dahabigaaleh ee yurub genyo oo haatan ku sugan magaalada muqdisho xasan kaafi wuxuu ugu horreynta weydiiyey bal sidaa loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho iyo inay tahay markii ugu horreysay ay halkaasi caga dhigato wallaahi walaal macaan aad baad u mahadsan tahay waa su-aal qaaliya wakhtigii igu horreysay maaha waa markii labaadan imaado laakiin wakhtigaa hore maanaan shooyana maanaan dhigin barnaamijyo maanaan dhigin hawl baan u soconay hawshii wakhtiga noo dhammaatayna waanu noqonnay laakiin hadda aad baan ugu faraxsanahay inaan muqdisho ana imaado si qurux badan oo wanaagsan laygu soo dhoweeyo madax iyo mas-uuliyiin iyo shacab baa laii soo dhoweeyo si wanaagsan aniga oo fanaanad ku jirta xidigaha geeska aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado magaalada muqdisho yurub waxaa tahay fanaanad ay dadku heesaheeda aad u jecel yihiin marka haddii aad wax yar dib u laabato goormo ayaad isleedahay waad ku soo biirtay fanka wallaahi ma odhan karo wakhtigaa cayiman baan kusoo biiray fanka ma odhan karo waxaan waxay igu jiray ahaayeen ilaa yaraantaydii aan jeclaa anigoo heesayoon baan is arkay waa gartay laakiin waqti cayiman oon fanka kusoo biiray oon hadda ku odhan karo wakhtigaasaan fanka soo galay ama wakhtigaas ii suurto gashay ma jirto inta aadan ku soo biirin kooxda xidigaha geeska ma jiraan heese aada horay u qaaday horta way jiraan heeso intaan xidigaha geeska ka mid noqon aan qaaday way jiraan laakiin may sidaa hadda xidigaha geeska marka aan ku jira heesaha aan qaaday oo kale ay caan u noqdeen ama ay u qarxeen oo kale umay qarxin laymana aqoonsaneen waqti xaadirka laakiin waxaan odhan karaa oo si fiican heesahayga loo bartay anigana lai bartay intaan xidigaa geeska ku jira ma xasuusan kartaa heestii ugu horreysay ee lagugu bartay ee aad ku luuqayso heestii igu horreysay ee laygu bartay ean qaado waxay ahayd hees la dhaa adaan goori ayaan waxaa lahaa ereyada bacood inaan la idhahdo hargeyso joogo abwaan aan aada u salaamayo laxanka waxaa leh cali anso oon isagana aada u salaamayo muusigana waxaweyaan saxadiid maxamed saxadiid heestaasi sida ay u dhacaysay haddii aad wax yarna xasuusiso adan goriyo ayaan goni ku oon geeyanka tirsaday adaan gobolkii dhacaba weliyahow waan ku goobayaa
yurub codkaagu aad buu u wanaagsan yahay heese badan oo waxaa jira aad ku luuqayso dadkuna ay si weyn u jecel yihiin hees waxaa jirta waayaha soconaya iyo wakhtiga sii galbaday soo laaban maayee bal heeskaas yaa sameeyey heestaa waxaa leh waayaha soconaya waxaa iskale liibaan fagadhe oo hargeyso jooga oon aada u salaamayo laxanka waxaa leh macalinkayga musishan qaaliya fanaan abwaan laxamayste ustaad cabdinaasir macalin caydiid oon isagana aada u salaamayo hargeysa ku sugan ayaa laxan kale oo isagana macalinkayga ahaa heeskaasi waayaha soconaya wax ma naga maqashiin kartaa laba eray laba eray ha
wayahan soconayo wakhtigan sii galbaday soo laami maaye soo laami maaye sidaasuu noqonaya wayahan soo conayo waqtigan siigalbaday
Sou
kooxdiinna xidigaha geeska waa koox caan ka ah bulshada fanka jecel dhexdeeda ma jiraan wax riwaayado ah oo aad weli samayseen mise howshiinu heesaha oo qura ayay ku kooban tahay maya wallaahi waa su-aal qaaliya waanu jecelnahay inaan riwaayado filimaan jacayla filimaan musalsala filimaan qosala wax walba inaan soo bandhigna waanu jecelnahay laakiin wakhtigeedii noomay suurtagelin gacmo wadajir bay wax ku gooyaan dhowr fanaan oo himiladoodii iyo codkoodii iyo hibadu ilaahay siiyey sula yimid baanu ahayn laakiin wakhtigii maanu gaadhin aanu waxyaalo riwaayado mateel lahayn waxyaalo soo bandhigi lahayn cid naga gacan qabatana waanu weynay laakiin insha allah hadda waanu isleenaha haddii aan loo dhaahdo kooxda xidigaha aad ka tirsan tahay haddii aad cabirto meesha aad uga jirto iyo sida kooxda lagu aasaasay sidee kooxda isugu timid horta nin walba himiladiisa iyo hibadii ilaahay siiyeybu watay waanu isula nimidnay hadday masiishan tahay iyo hadday laxamiista tahay iyo hadday abwaan tahay iyo hadday heesaa tahay iyo hadday jilaa tahay iyo haddii ay qof professional aqoon kale leh ay tahayba kooxdu waa koox aada u ballaadhan musishan leh laxamayste leh abwaan leh jilaa leh heesaa leh kamaramaaniin leh edital leh waxyaalo fara badan ka kooban kolley nin walba hibadiisa uu ilaahay siiyey buu watay aanu isla nimidnay insha allah halkaa hadda aanu fanka gaadhsiinay iyo meel ka qurux badan aanu gaadhsiinana insha allah waanu filaynaa haddii aan loo idhaahdo yurub heesahaaga waxaa kamid a hees la yiraa igu tix jacayl heeskaas isaga ah yaa sameeyey waxaa la heestaa nin la idhaahdo cadcisa mare oon aada u salaamayo walaalkay oo ku sugan magaalada london ereyadaiyo laxankaba isagaa leh munsuguna waa ciiltire axmedul ibraahim maxamuud furunleh gudoomiyahayga ahna musishankayga qaaliga heestuma meel gaar ah ayay taabanaysaa mise cid kastoo jacaylku ku teexay ka turjumaysaa may horta kolley wallaahi waxaa nina si u yidhi nina si u qaaday bay soomaalidu tirahda aniguna dee halkii anigu waqti xaadirka niyaddeeda ku jirtan baan u watay abwaankana kolley dee waa wax isaga dhibay oo kasoo go-ayo markana aynu wada dhagaysanno heeskii igu tiix jacayl iyo codkii yurubgeeyo
igu tiix jacayl igu tiix igu tiix tiniya idhibo caashaqu kashayda ku tiran
fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo ayaannu idinku dhaafaynaa qaybo kale oo ka mida waraysigaasina waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijyadeenna soo socda intaynu mar kala kulmaynana waa saare ciidan nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyoadiganaygu toomo iisaha naftayda kare igabiitagtaagtiiso inoqo dawiyo inoqo dawa iyo daliil adiganaygu tomo